asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal ku soo dhowaada waa xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaan ku soo qaadanaynaa idamkai be sheekooyinkeennii joogtada ahaa ee qaybaha kala duwan lahaa waxaana alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhalle waxaan idin leeyahay kulanto wanaagsan dhegaystayaal xubinteennan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa sheeko qiso cajiiba ahayd waxaa la yidhi nin ayaa wuxuu deganaa meel waxaana uuna ahaa xaasle sannad walba islaantiisu waa ay dhashaa marka ay dhashana ilmuhu sida uu u fiican yahay markuu afartanka ka baxo ayuu geeriyoodaa mar walba un ilmaha waxaa la arkaa ama isagoo hameenkii markii la seexday waa berigii dhintay ama maalinimo isagoo hurday sidii loo ogaa yaa la arkaa isaga oo dhintay ninkaa isagiihi wuxuu ahaa nin ku dulman guriga uu degan yahay wuxuuna ugu dulmanaa waxaa la yidhi guriga waxaa ku dhex noolaa mas noocyada halista ah ah kaasoo god ku dhex lahaa wuu soo bixi jiray kuwan waaweyn ma taaban jirine ilmahan yarkaa unbuu qaniini jiray aayar buu nooca masaska wax mirtuu ahaaye yuu miran jiray markaa uu mirtana ilmo isagoo meyda unbaa la arki jiray wax kalena laguma arki jirin dhaawacna laguma arki jirin waxna laguma arki jirin saasuu carruurta kaga dhiman jireen maalinkii dambe ayaa nin ilaahay uun xag ilaahay ka soo diray oo safar ah yaa soo maray markaasuu wuxuu ku yidhi hebelow magaalo hebland safar u ahay safarradanaan wadaaye maxaan kuu sii safriyaa oo aan kuu qaadaayoon magaalada kuu geeya markaasuu ku yidhi ma magaalada u socota haa ma wax aad ii safrisaad jeclaan lahayd haa maraa halkan taallay buu soo qabtay ciid gurigiisa hortiisa taallay ayuu ku shubay wuxuu yidhi hoo ciidan ii soo gad ninkii baa ku yidhi maxaan kuu soo siiyaa markaasuu yidhi wixii aad ku hesho beeca iigu soo bedel wax alla wixii aad ku hesho iigu soo bedel ninkii baa tegey deegaankii magaaladii uu safarka u ahaa ayuu tegey markuu magaaladii tegey ee aaggii uu u socday tegey ee wixii ama dahab ahaa ama subag ahaa ama harag ahaa ee uu waday uu iibiyey ayuu yidhi ciid baan hayaa iiba nin baa ku yidhi maxay tahay ciidan oo lagu isticmaali karaa nin baa iisoo dhiiba oo yidhi iisoo gad ma nin baa ku yidhi ciidda iisoo iibi haa waa yahaye bisadan igaga gado bahal yaroo bisada oo bisadahan yanyanka ahee markaa dhashay ee shiiqshiiqilaha ama nooca shabiinka loo yidhaahday ee aan waxba indhaha ka arag ah ayuu yidhi hoo bisadan iga siiso ciidda bisadiibuu ayr ciiddii ka siistay bisadiibuu sii qaaday safarkiisiibuu iska qaaday ninkiibuu u tegey markuu ninkii u tegey ayuu yidhi niyow ciiddaadii bisadan ayaan ku soo iibiyey ee hoo qabso adiga ayaa iska leh bisadane ayar buu bisadiisii qaatay bas meeshiisuu ku quudiyey dee bisadii waa iska kortay ciyaartay baratay islaantii baa umushay waa iska joogtay afartankiyaa laga baxay waa xiliyadii ilmuhu ilaa shan ilmoodoo horaa saas masku kaga cunay mana uu ogeyn waxa cunahay waxa uu yahay bisadiioo guriga dhex joogtay maalinkii dambe islaantii bannaanka u baxday hadday bannaanka u baxday maskii carruurta qaniini jiray oo soo baxay oo raba inuu ilmihii qaniino iyo bisadii hays helaan waa laysku bilaabay qadhaa layska guray waa laysdilay waa la dagaalamay ile bahalkan meesha bisad kuma ogeyn bahal wuxuu aayr intuu soo baxa un maaragtay qacduu ka guray sidii baa laysku laayey bisadiioo intay maskii dishay ku fadhida oo maaragtay dilootay oo ka raysay ayaa loogu imaaday meesha alla mas bay dishay maskigaa bannaanka loo soo bixiyey xilligaasaa waxaa la ogaaday wixii carruurtii hore ay eedeen ama qaniini jiray inuu maskan ahaa oo ahaa mid sunta isaga yareeya ilmahan yaryarka ilaahay wixii uu badbaadinhayo cidduu doono ayuu u soo diraa cidduu doonana wuu soo geliyaa oo difaacda cidduu doonana wuu ku badbaadiyaa waxaa la dhihi karaa bisadaasu wax weyn bay heerka u qabatay ciidda bilaashka ah lagu soo gaday iyo ninkii hore ee ilaahay ka hadliyey ee sii qaaday markii dambena keenay waa qiso ka mid a qisooyinka cajiibkaa ee awoodaha ilaahay waxyaalaha laysla doonanhayo ee muhiimka ah sida ayna cidna waxba uga bedeli karin iyo sheekadu sida ay qaaliga u tahay ina tusinaysa maahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteennan murtida maantana idamka eebe waxaan dhahaynaa doqoni xeer ma hoyiso xoolana ma haysato doqoni xeer ma hoyiso xoolana ma haysato macnaha waxa weeye doqoni xeer ma soo hoyiso oo xeer macna leh ma keento intay xeer jidayso wax waxtar xeer waxtar uleh ummadda ma keento haddii ilaahay idmahay xoolana ma haysata waxeeduna way baxaan iyaduna xeer uma galaan sidaas ayay ka dhigan tahay maahmaahda aan ku soo qaadanayno xubinteennan murtida maanta